horta waxaan kuu sheegahayaa marka hore waxaan salaamahayaa sideeda joogjoog iyo dhacda warbaahinta waa ad salaamahayaa salaan kadib su-aasha aada is-su-aashay oo a soo kuula muuqdaa heshiiska adagu horta faahfaahin kama hor hayno oo waxa uu ku saabsan yahay anagu ilaa hadda ma hayno heshiis la gaaray oo aan ognahay horta ma jiro midda kale heshiiskaas anagu wax ka darafna kama aanaan ahayn waxna kama aanaan gaarin waxaa loo baahnaa haddii heshiis la gaarahayo dadkii arrinta awalba lahaayo isku hayay in ay ka tashadaan oo ay go-aanka ka gaaraan haddii aan loo marin wadadeedii iyo dadkii lahaa iyo dadkii cabanhayay ee dad yar intaa meel tagaan wax isla afgartaan tugtugle meeshaadii joog unbay noqonaysaa inay waxalaynayso anagu uma aragno
waayahay maxaa ula jeedaa marka arrintan aad leedahay dadkii ay wax ka dhexeeyeen ayay ahayd oo mudnaa inay wada hadlaan
waxaan ula jeedaa waad ogsoon tahay oo galmudug wuxuu ahaa iyadoo dhib badan lasoo maray ayaa dadka degan gobolada galgaduud iyo mudug ayaa dhistay kow iyo toban beelood iyagoo ah ay dhisteen waa ku heshiiyeen sharci bay samaysteen xukuumad bay samaysteen baarlamaad bay samaysteen sidaas iyadoo ah baa lagala farabaxsaday oo waxaa lala aaday dhuuse mareen dadkiina taasi waa u cunadmi weydo waa ka soo jeesteen nama taasu nama mulaabto nama deeqday yidhaahdeen waxay ahayd marka haddii arrintii hase hore saas u dhacday oo la rabo in wax la heshiisiiyo dadkii taladu ka dhaxaysay oo waxa iska lahaa oo diiday wixii meesha lagu dhoodhoobay in lala tashado oo wax laga weydiiyo oo wax raali laysaga yaho laysla wada og yahay laysla qaato taasuna ma aysan dhicin cid lagala tashaday iyo cid la weydiiyey iyo cid go-aankaas wax ka qaadatay midna ma jirto oo aan ka ahayn nimanka hadda aada maqlaysay oo heshiis bay galeen laleeyahay marka sidaas darteed wax uu soo kordhin karaa anigu ma garanayo
waa tahay marka n waxaa ula jeedaa adiga dhinacan ahlu sunna iyo iyo galmudug baa heshiiskoodii hore halkaa hadalkaaga halkaa miyuu daaran yahay
de waxa weeye heshiiskii wuxuu ahaa heshiis lagu heshiiyey iyo dawlad la dhigtay iyo lagu heshiiyey iyo xukuumad lagu heshiiyey dadkii ku heshiiyey oo maamulkaas dhigtay ayay tahay oo loo baahan yahay in ay heshiiskaana wada qaataan marka haddii aysan ahayn ee dad awalba dad yar baa qaatay haddii misale dad kaloo yaru inta qaataan misale si kale wax u arkaan tugtugleed meeshaadii joog bay ahaanaysaa dadkii iyo shacabkii iyo ummaddii waxa kale iska lahayd oo awalba ka biyo diiday wixii la sameeyey oo dacwada ka keentay oo diiday lagalamana tashan lagamana qeyb gelin waxna kama aysan samaysan heshiiskaana daraf kama ay ahaa laakiin ahlu sunna ayaa ayaa kasoo horjeeday ahlu sunnana waa tii la sheegay in galmudug ay la heshiisay oo heshiiskii ka dhacay jabuuti soo ma ahayn
horta ahlu sunna markii la yidhaahdo ahlu sunna dadku sida waxaa dhibka keenahaya ayada ah ahlu sunna waa anigo guddoomiyaha ahlu sunna anigaa ah jabuuti heshiiskeedana anigu wax kama aanaan gelin galmudug inaan heshiis la galnay waa jirtay aan la galnay heshiiskii aan la galnay isaga oo qadyo ah ayaa arrintan dambeeta timid hase ahaatee anagu waxay ahayd annagoo saddex maamul ah oo ahlu sunno iyo xiban iyo xeer iyo galmudug ah ayaan waxaan tanaasulaad u samaynay kow iyo tobankii beelood sidaasaa dawladdii galmudug lagu sameeyey ayagaa iska lahaa saddex iyo tobankaas beelood iyo dadkooda iyo shacabkooda iyo degaanadoodu waa inay talada wax ku leeyihiin waa inay go-aanka wax ka qaataan waxay raalli ku yihiin oo isla garteen waa inay samaystaan siday dawladda horaba u samaysteen
waa gartay
hadda midda tanna kolley waxaan waa otahay darafkama ay ahaan oo sidaas uma aysan dhicin sida aad u maqasheen unbay u maqleen dadku u maqlahayaa oan u maqlaynaa anagu waxna kama ogin kamada aanaan qayb gelin
marka dabcan in muddo ahba khilaafyadan galmudug waa ay jireen oo hadba dhinac bay ka jireen hadba qolaa tabanaysay sidaan ma danbaa
ano kabasho horta mar kasta waa iska jirtaa dalka soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa laakiin kabashadu marna waa wax guud oo dadkii oo dhan ah meesha loo badan yahay baana arrintu u dhammaataa meesha tan waxaa weeye dadku waa heshiiyeen waxbay ku heshiiyeen dawlad bay samaysteen sharci bay samaysteen baarlamaan bay samaysteen haddii ay samaysteen wixii la waraayo waa inay sidii ku socdaan wixii lagu kordhinayo oo la heshiisiinayo waa in jaas lagu heshiisiiyaa waa in dadkii waxa iska lahaa mar walba ay qayb ka yihiin oo iyagu ay go-aanada iyo heshiiska iyo daaweynta ay qayb ka yihiin oo say ka qaataan haddiise taasu aysan dhicin ee cid khaas ah ay keligeen damacdo in ay sidii dan ayadu ay leedahay ilbido ay ku dhaqaaqdo waa sii adkaanaysaa maahane wax soo dhawaanayaa ma jiro sidaas darteed markaa la sheegayo anigu ma malaynhayo inuu wax soo kordhinhayo ma malaynhayo inuu wax sii cakiraaba laga yaabaa
sidee bay marka kula tahay in arrintan loo wajaho galmudug
waxay tahay waa mar hore iyo mar dambaba arrintaasu wax indhaha laga qarsada maaha haddii waxaa la yidhi waago haddii nafsi naftiisu gaarta inuu baryaayo waa la rajaynaya waa la og yahay waxa weeye halku dadka arrintu khusayso oo iskale oo degaanka degan galmudug siday markii horeba u tashadeen oo waxay heshiis ku yihiin u dhisteen midda tanna waxa ay heshiis ku yihiin oy isku afgartaan oy raalli ka wada yihiin inay wada samaystaan halka saasaan u arkaa